duluda shirka jirayd wuxuu ahaa shalayta waxaa soo baxay war in uu sii daayey wasiiruduulaha arrimaha dibadda dalka imaaraadku oo uu ku sheegay in heshiisyadii dekedda berbera iyo saldhigaba ay kala faham iyo heshiisba kala galeen dowladda soomaaliya warkaasi war la filayey mu ahayn dee waxaynu haysanay in heshiiska somaliland la gashay imaaraadka muddo xukuumadda somalilandna heshiisyada nuquladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama keenin shacbigana looma soo bandhigin laakiin waxaan islahayn markii hore dee xukuumaddu waxay u ilaalinaysay inay xafido laakiin warkii ka duwan baa soo baxay marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacbiga xukuumadihii kala dambeeyey ay ka qariyeen war muhiima oo ay hayaan oo heshiisyadaas in soomaaliya la kulahayd ama saxeexday inahaasi idinkama warka wasiirkuunba idiin ah mise maxaa hore uga war heli weydeen haddii ay sidaa aad sheegaysa u jirto horta tuunkaasi wuu jiray barkhadow barar badan baa lalahaa waxaa saxeexay hebel iyo hebel xasan sheekh baa saxeexay cabdirashiid cali markaa saxeexay laakiin marnaba kumanaan tiraabi karaynin haddaanaa war rasmi ahaynin markaa dee maadaama ciddii heshiisyada gashay ee lala galay imaaraadka ahayd imaaraadkuma xaqiijiyeen markaa tuunkii horuu jiray ayaa maanta dhawoobaya
adigu ka guddoomiye ahaan dhowr jeer baa madaxweynaha kulanteen muuse biixi dhowr kulanoo kala duwan waa sugu timaadeen isagu siduu warbaahinta ka sheegay in wada shaqayn ama kala war qaadasho dhexdiina martaa ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegin oydaan dhinaca qura go-aankeeda ku qaadan oydaan odhan khiyaamo qaran baa dhacday xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo ciddii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisanoo kala hadasheen maya kalamaan hadal de xismicaalida baanu nahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii horena dee xukuumaddu ka qarinaysay labada xukuumadoodba hadday dee xukuumaddii hore shacab ka qarisay madaxweyne muuse wuxuu haystay fursad uu ku soxo arrintaas oo arrintaas ama imaaraadka kala hadlo ama heshiiskii ku noqdo ama dee soo bandhigu yidhaahdo dowladdii hore tallaaba xaa saxayn bay qaaday markaa fursaddaa uu haystay fursaddaana runtii dee kama faa'iideysa miyay jirtaa wax idinka hor istaageena iyada kala hadashaan oo xukuumadda intaa u tagtaan ama madaxweynihii weydiisaan sida hawshan u dhacday wax iska ka hortaagaya ma jira madin qorshaysantiina yeeshaan
dee imanka warkii waan sii daynay wixii kale danta qaranka ah diyaar baanu nahay way heshiiskan marka uu dhacayay inkastoo xargufo badan iyo khilaaf ay ku gadaanaayeen haddana guddoomiyaha golaha wakiiladaad ahayd kulankii wadajirkaayee qodobadii tiirarka lagu ansixiyey waad joogtay xukuumadda imika cusubna waxay tidhi qodobadii hoos baanu dadejinay ma la odhan karaa hanaan aad qeyb ka ahayd baad maanta dhaliilaysaa
my horta mar walba heshiiska horta markii aan baarlamaanka joogay heshiis original lama keenin baarlamaanka markaan sheegay ma ka sheeg waxaan ku yidhi heshiiskani maaha heshiiskii originalka ahaa maaha dee saxaafadda waa tifiyada lagu noqon kartaan waxaan ku yidhi heshiiskii rasmiga ahaa maaha wasiirkii arrimaha dibadda joogayna wuxuu yidhi heshiiskii rasmiga ahaa maaha de kii baa kii saldhigana waa weydeeno wixii lagu ansixiyey anugunii ka baxay aniyo guddoomiyaha guurtidu anoo xafiiska guddoomiyaha guurtida joogan waxaanu la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaan markii la rabay in la ansixiyo waxaan ku nihi madaxweyne waxaanu kaaga baahanay heshiiskii saldhiga waa madaxweyne siilaayo madaxweyne siilaayo maxamuud xaasha marka dee wasiir ahaa waa idiin keenaynaa buu yidhi wixii la keenayna waa arkayseen waraaq barashuura baa la keenay af soomaali ku qoran marka runtii de waaba iska anagu kama waana hadaleene dee maanta waxaa qarxiyey ninkan carbeed bal waxaas lan iska suga dowladdu baktiga keento laakiin imika de haddii soo bandhigo la yidhi soomaali soomaaliyaaba qeyb ka ahay oo soomaaliya aanu kala fahamnay oo soomaaliya aanu aqoonsannahay oo somaliland ma aqoonsanin dee wixii dowladihii kulmi sheegayeen markaasi waxay noqonayaa wax dadka loo hadoodilayay oo beena been abuura saad sheegtay idinku waxau aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dee xukuumaddoo isbaraxda ha isbaraxdo heshiiskii runta ahaa ha keento
taa kaga imaada xaggaas dhinac kale sigeer taagno xisbiga waddani maalmahan hadallaa ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiyaa hareeyey shalayto waxaad doorateen xogayo guud oo cusub oo kumeel gaaris aad u sheegteen warbaahinta arrintaasi ka waran
horta khilaaf hareeyey ma jiro intu waxaan u aqaanaa dee markuu meesha u dhaqariyo soomaaliga laakiin de waa xogayaa guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo de waa maqlayseen xisbigu arrintaa dee si israsmiya mooyaane marna ugama jawaabin anna ma jecel inaan u jawaabo xogayaha guud xaq uu leeyahy hadduu mara dambe oo dambe hadlayana uu hadli karaa marka markii arrintaasi soo baxday waxaa loo saaray guddi hawshaa kasoo tala bixisa oo waxaana lagu amray anigii isagaba inanaa saxaafadda la hadal iyadoo arrintii la sugayaaba haddana saxaafadda la hadlay hogaanku uu ka sheegay arrintaas iyagaana soo jeediyey xilka laga qaado dabeedna siduu sharcigu uu sheegayo qodobka toddobiyo soddonaad waxaanu u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq uu siinayo sharcigu inay madaxda sare xisbiga ay ka qaadi karaan xilka gudoo ninkaan hadda meesha loo dhiibayna waa nin farsamo yaqaana xogeyo guud maaha waxaanu gaadhsiinaya muddada shirka ka horeysa waa ku meel gaad waa ku meel gaadh muddada uu xilka haynaya waa imisa
waa inta shirweynaha ka horeysa shirweyne waa la mudeeyey waxaa lagu mudeeyey sideed ilaa sagaalka abril two thousand nineteen sanad baan dib loo dhigaya